Dalagga qasabka waxa uu ka mid yahay dalagyada caanka ah ee ka baxa beeraha gobolka Shabeellaha Dhexe iyo deegaanada ku teedsan waxa uuna ka mid yahay waxyaabaha laga sameeyo sonkorta dadka qaarna waxay u isticmaalaan in ay sidiisa ku cunaan. Qasabka ayaan si joogto ah loo helin xilliyada kuleelada maadaama uu ka mid yahay dalagyada ku baxa biyaha islamarkaana xilliga ay yaraadeen biyaha webiga oo lagu waraabin lahaa qasabka sida uu ka sheekeynaayo Saalax Maxamed oo ka mid ah beeraleyda tacbata dalagga qasabka.
beeraha hadda waxaa lagu qabtaa macnaha macnaha siimoowa beerahii waa iska go'een biyo la'aanaa ka dhacdi qasabkaa xitaa meel siimoowa ka baxooda macnaha intii macnaha guryaha la joojoogi lahaa ilmaha garoor u soo raadiy wallaahi dhibaatooyin oo xagga oo macnaha oo beeraha naga haysta waay mararka qaarkeed biyo la'aana iska jirto qasabka qaarkiis hadda waxaa lagu waraabiyey matooraa lagu waraabiyey qarashaa lagu bixiyey qarashka qaarkiis xitaa macnaha weli macnaha markii asaga oo lacagtaas oo keeno aa la dhiibo haya deynaa lagu waraabiyey haa biyo deyn ah lagu waraabiyey oo matoor ah ee macnaha ma aragta haddana macnaha yuuraay xitaa deynaan ku soo qaadanaa dhibaatadaasaana haysata haddii aan nahay beeraley waxaa laga keenay ee macnaha ee gobolka shabeellaha dhexoo ka baxay gaar ahaan tuulada bayaxaw waxaa soo qaaday dameeraa soo qaaday dameerkii xitaa waxaa dhibaatooyin ay meesha ay naga haystaa qolo oo macnaha maarata bariis oo macnaha maarata oo meesha ku waxayso ayaa bariiskii biyaha meesha kusoo suurta biyaha mara qaarkeed waxaan kasoo wareegnaa ee birimaan kasoo wareegnaa dhibaatadaasaan ku keennaa meesha dhanka kale saalax maxamed ayaa raadiyaha isna ugu warbixiyey xilliyada ugu dhaqdhaqaaqa fiican suuqa iyo cidda kasii iibsata qasabka isagoo sheegay in maalinta sabdida tahay maalmaha ugu wanaagsan ganacsiga suuqa ugu yaraan waxaa la iibiyaa saddex qayb waaye qayb waxaa la iibiyaa saddex kun qayb afar kun qayb shan kun qayb lama xabo macnaha shan kun saasay ay kala yihiin wallaahi gobol koligiis kuma arka maalmaha oo sabdiga iyo macnaha iyo axadiyoo kale dad oo waxaa noo yimaada oo safaray ah wixii ilaahay noo soo calfaan keenlaa annagana waa dhaqaalaynaa haddii aan nahay macnaha ganacsatada oo macnaha dad haddana sii iibinayo waa sii dhaqaalaynaa hal xaba waxaasaan ugu sii darnaa beeraleyda gobolka shabeellaha dhexe ayaa caan ku ah wax soo saarka dalagyada noocyadiisa kala duwan